telefishinka alcarabiya ayaa waraysi la yeeshay wasiirka gaashaandhigga dowladda islaamiga ah ee afghanistan mowlawi maxamed yacquub oo u dhalay aas-aasihii imaarada islaamiga ah mulla moxamed cumar mujaahid mowlawi yacquub wuxuu waraysigan kaga jawaabay su-aalo dhowr ah oo la xiriira xaaladda afghanistan sida ay ku suuro gashay in dalkaas laga xoreeyo ciidamadii maraykanka ee kusoo duulay iyo xaaladda gudaha ee daalibaan ugu horeyntii waxaa su-aal laga weydiiyey bal sida uu xaalkoodu ahaa qoys ahaan labaatankii sano ee uu maraykan ku joogay dalka afghanistan iyo in xubnaha qoyska ay waalidkooda la noolaayeen iyo in kale بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أه، تيرشل كلن labaatankii sano ee lasoo dhaafay oo uu gumaystuhu gacanta ku hayay dalka isla markaana aanu noo oggolaan inaan si xur ah uga noolaanno dalkeenna waxaan ahayn kuwo indhaha caalamka iska qariya markii uu aabbe noolaa isaga lama aanan joogin oo waan kala fogayn maxaa yeelay mulla maxamed cumar waxa uu ku noolaa deegaan ay mustaxiil tahay inuu qoys aado sidaa darteed waxaan ku nooleen meel isaga ka fog
انه بهدي خاطر باني مردا غس خجلا وسيدل bishii agost ee labada kun koob iyo labaatankii ayay imaarada islaamiga ee afghanistan la wareegtay magaalada kaabul ee caasimada dalka xilligaasna waxay warbaahinta qaar iyo siyaasiyiinta kuwooda kamid ah taxliilinayeen nasrigaas in maraykanku awoodda dalka afghanistan uu ku wareejiyo daalibaan mowlawi moxamed yacquub wasiirka gaashaandhigga ee imaarada islaamiga ah ayaa wuxuu tilmaamay in waxba kama jiraan tahay hadalkaas maraykankana dagaalo kulul ee lagala hortagay awgeeda lagu qasbay inuu miiska wadahadalada soo fadhiisto arrimaha ay ku heshiiyeenna aysan ku jirin wax la xiriira mustaqbalka afghanistan
اصلا
maraykanka labaatan sano ayaan dagaal kula jirnay miiska wadahadalladan waxa ay ku yimaadeen waxay ahayd natiijada dagaalka waxyaabaha aan ku heshiinay kuma jirin wax ku saabsan mustaqbalka afghanistan waxaan ameerikaanka kula heshiinay laba qodob oo keliya in ciidamada maraykanku ka baxaan afghanistan iyo in dalkan uusan noqon meel laga soo abaabulo weerarada lagu soo qaado maraykanka sidaa darteed ma jirin wax heshiis ah ama is-afgarad ah oo ku aadan mustaqbalka afghanistan iyo in gacantana loo geliyo taasina waa arrin aan la fahmi karin aslan dowladdii ku hoos jirtay gumaystaha maraykanka uma haynin dagaalka wax macnawiyaad ah mana lahayn ahdaaf gaar ah oo jaango-an annaguna waxaan toban sano ka hor sheegnay in xukuumaddan ay ku dhacayso isbuuc ama laba isbuuc haddii aanay helin taageerada maraykanka markii ciidamada maraykanku bilaabeen inay ka baxaan afghanistan kadib heshiiskii aan wada galnay waxaan annaguna bilownay inaan isku fidino dalka duruufaha noocaasi ee jiray darteedna maba jirin wax heshiis ah oo ku saabsan in kaabul gacantana loo geliyo annaguna waan isku daynay inaan kaabuul galno iyada oo aanay wax xabad ah dhicin si aanay magaalooyinka waaweyn u dumin si gaar ah magaalada kaabul ma jirin wax is-afgarad ah oo arrinkaasi la xiriira oo aan la lahayn maraykanka markii uu maraykanku bilaabay in ciidankiisa uu ka daadgorayo magaalooyinka dalka ciidanka xukuumaddii hore ma haynin wax macnawiyaad ah xukuumaddiina way dhacday ashraf ganina wuu ka cararay afghanistan marka sidee ciidanka macnawiyaad ugu haynaya dagaalka haddiiba uu hogaamiyihii cararo سابقة معنويات للقتال سقطت الحكومة بنفسها وفر أشرف غني من أفغانستان فكيف تبقى المعنويات في القتال لدى الجيش عندما يفر القائد خاطر ده غبي ده مرال ولري شي غي وجنجيش
waxa loogu yeero beesha caalamka ayaa cadaadis dhinacyo badan taabanaya waxay saarayeen imaarada islaamiga ah tan iyo markii ay la wareegtay talada afghanistan waxaa wax laga weydiiyey wasiirka gaashaandhigga sida ay taalibaan u wajahayso cadaadisyadaas isagoona sheegay in cidnaba aysan ogolaan doonin in faragelin ay kusoo sameyso nidaamka islaamiga ah ee dalka ka jira taas beddelkeedana ay diyaar u yihiin inay xiriir la yeeshaan dowladaha caalamka
تعامل دي waxaa jirta laba arrin oo kale ah inaad dhinacyada la macaamisho iyo inay faragelin ku soo sameeyaan arrimahaaga gudaha labadaasi arrin farqi weyn ayaa u dhexeeya haddii uu qof isku dayo inuu faragelin ku soo sameeyo nidaamka gudaha qaabka aan u dhisannahay iyo nidaamka maamul annagu arrinkaasi cidna kama oggolaanayno suuragalna ma ahan tallaabo noocaasi ah dowlad kale oo oggolaanaysana ma jirto marka waa mustaxiil annaga inaan cidna ka yeelno inayna soo farageliso amaa tacaamulka ku dhisan is-ixtiraamidda annagu diyaar ayaan u nahay in dhammaan dowladaha aan kula macaamilno ha noqdaan dowladaha noo dhow ama naga fog kuwa ka jira caalamka islaamka iyo kuwa gaaladaba marka annaga diyaar ayaan u nahay in tacaamul siyaasi iyo mid dhaqaalaba aan la yeelano dowladahaasi wax dhibaato ahna uma aragno arrinkaasi وليست لدينا أي مشكلة في هذا الصدد
کوم ستونزه په دې کې نه لرو wariyaha alcarabiya ah ee waraysiga la yeeshay wasiirka gaashaandhigga ee imaarada islaamiga ah mowlawi moxamed yacquub ayaa wuxuu weydiiyey su-aal la xiriirta inuu jiro khilaafaad gudaha oo u dhexeeya mas-uuliyiinta taalibaan دا آه، بروباغاند sannado badan ayaana laga faafinayay ishaacaadka la xiriira arrinkaasi sannado badan ayaan ka soo gudubnay oo ishaacaadna laga faafinayay taariikhda ayaana sugtay inaan ahay kugu midaysan intii aan ku jirnay dagaalkii ka dhanka ahaa shisheeyaha inay been tahay ishaacaadkaasina laga faafinayeyna dadka oo dhammi way u caddaatay kadib waxa ay sheegeen kuwaasi faafinayay ishaacaadka in taalibaan ay ku loolamayso dhexdeeda xilalka iyo jogooyinka haddii ay la wareegto talada dalka arrinkaasina ma dhicin sheekooyinkaasina inaysan sax ahayn dadka oo dhammi way u caddaatay sidaa darteed waxaan leeyahay sheekooyinka uu cadowga sheegayo ee ku aadan inaan iskhilaafsannahay waxba kama jiraan nidaam islaami ah ayaa ka jira afghanistan waan ixtiraamaynaa waana qadarinaynaa amiirkeennana beeco ayaan kula galnay arrinkaasi yarkeenna iyo weynkeena amarka amiirkana waan ajiibaynaa mana jirto qof yar iyo qof weyn oo ku nool afghanistan oo caasinaya amarka amiirka dhammaanteen waan midaysannahay amarka amiirkana waan adeecaynaa daacadaasina way sii jiri doontaa waxaan sugi doonnaa in dacayaadka cadowgu ay yihiin kuwo waxba kama jiraan ah sidaba aan horay ugu sugnay beentii ay sheegeen sannadihii tegey في السنوات الماضية ډیر کلونه چې د دوی د درواغ آه، درواغ ثابت شوی دي dhowaan hadal uu meel fagaaro ah ka jeediyey wasiirka gaashaandhigga ayuu kaga digay daacada indhala'aanta ah haddaba hadalkaas ma waxaad ula jeeday amiirka imaarada islaamiga ee afghanistan wuxuuna ku jawaabay نه هیڅ کله مور امیر ته اشاره نه و marka aan hadalkaasi jeedinayay tilmaamtu kuma dhacayn amiirka balse waxaan la hadlayay ragga aan amiirku u ahay waana asal ka mida usuusha shareecada inaanan qofna lagu adeecaynin caasinta allaah marka waxaan doonayay inaan tarbiyeeyo ragga yaryar arrinkaasina waxaan uga hadlay si aan u islaaxino raggeena soo koraya tilmaamtuna kuma socon amiirkeenna isaguna weligiina ma amrin wax macsiyo ah د الله تعالی آه، آه، ناراضي وي mid ka mid ah eedeymaha loo soo jeediyey imaarada islaamiga ah ee afghanistan waxay tahay in madhabka xanafiyada oo dalkaasi aada ugu faafsan ay ku qasbaan dadka kale inay qaataan arrinkaas waxaa wax laga weydiiyey wasiirka gaashaandhigga imaarada islaamiga ah mowlawi moxamed yacquub دا دا ايش بي بنياد او بي ځای خبره ده waxaasi waxba kama jiraan annagu cidna kuma qasbin inay qaadato madhabka xanafiyada qofna kuma aanan khasbin maxaad xanafi u ahaan weysay waxaan aaminsannahay in islaamka iyo shareecada ay jiraan afar madhab waxaan aaminsannahay in dhammaan madaahibtaasi ay xaq yihiin waxayna kal yihiin madhabka xanafiyada madhabka xambaliyada madhabka maalikiyada iyo madhabka shaaficiyada waana ixtiraamaynaa dhammaan madaahibtaasi mana jirto qof afghanistan jooga oo sheegan kara in lagu qasbay inuu qaato madhabka xanafiyada هذا ولا يوجد أحد في أفغانستان يدعي أنه أجبر على تبني المذهب الحنفي مجبور کړای شوی وي ترڅو دوی حنفي مذهب اختیار کړي ogosto labada kun koob iyo labaatanka ayay imaarada islaamiga ah ee afghanistan si buuxda ula wareegtay afghanistan markii ay dalkaas isaga carareen ciidamadii shisheeyaha waxaana reer afghanistan sanadii labaad oo xiriir ah ay ku hoos nool yihiin dowlad islaami ah oo dastuurkeedu yahay qur-aanka kariimka iyo sidoo kale sunnaha nabigeena sala allahu calayhi wasalam